فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada kenya oo lagu weeraray ceelwaq islamarkaana khasaare lagu gaarsiiyey ciidamadii dowladda federaalka ee galmudug uga dhaawacmay qaraxii ka dhacay magaalada gaalkacyo oo isbitaal ku yaalla muqdisho lagu heesto iyada oo laga doonayo lacagtii lagu daweeyey qayb ka mid ah barnaamijka taxanaha ah ee ummaduhu u aqla dowladdiini ah oo jufo ka tirsan beesha gaaljecel loogu soo xiray gobolka hiiraan toogasho dad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacday waddanka maraykanka duufaano dabaylo watay oo dad ay ku dhinteen oo ku dhuftay buuroleyda waqooyi ee magaalada tahraan shil diyaaradeed oo ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan xukuumadda bakistan oo ka dhacay waddankaas iyo faransiiska oo qorshaynaya in ciidamadiisa uu kala baxo waddamo dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika u diyaargarooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysada oo faahfaahas فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa galabta waxa ay weerar ku qaadeen ciidamada kenya ee celwa ku sugan dagaal muddo hal saaca socday ayaa halkaasi ka dhacay waxaa la sheegayaa ugu yaraantii hal askari oo kenyaati ah in dagaalkaasi lagu dilay waxaa suuragala khasaarooyin uu intaa ka badan yahay ciidamada kenya ayaa waxay la kulmaan weerare isdabajooga oo kaga imaanaya dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
intiina inala socotay idaacadda islaamiga alfurqaan waxa ay baahinaysay barnaamijyo tixanaa oo ciwaankooda uu yahay ummaduhu waa akhlaaq xalay waxaanu baahinay qayb ka mid ah xalqada afraad iminkana qaybta labaad ee xalqadaas ayaanu idiin soo gudbinaynaa hay-adaha shisheeye iyo dhinacyada la shaqeeya waxa ay qabtaan siminaaro amaba tababaro la xiriira waxa loogu yeero dimuqraadiyeynta wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa si aada uga shaqaysa dimuqraadiyeynta waxaana magaceedaba la yidhahdaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta taasi waxay keenaysaa in dadka qaarkood ay ka sii tilaabaan suhdinta islaamka maadaama maamulkii uu ka shaqaynayo dimuqraadiyeyn mid ka mid a sumadaha ay leeyihiin deegaanada maamulka puntland uu ka taliyo waa kufsiga dilka uu la socdo walow keligood aanay ku ahayn falalkanu ma ahan kuwo horay bulshadu ay ugu caanbaxeen laakiin waa midhihii ka dhashay mashaariicda ay karkariyeen hay-adaha saaxiriinta ah ee shisheeye iyo dhinacyada u adeegaya hogaamiyaasha ururada maxalliga ah ee puntland ka jira ee hay-adaha shisheeye xiriirka la leh mararka qaar waxa ay qaraan xaqiiqada dhabta ah taas oo ah in shisheeyuhu hawshan foosha xun maalgelinayo kufsiga weligiis waa jiri jira wax cusub ma aha laakiin wuxuu ahaa shaqsi shaqsi maarata qof inta naag haweystay kufsaday laakiin hadda midkaanayto wadarta ah waa waa mid qorshaysan dad baa dad lacag soo siiyey kama duwana waxyaabihiina lagu samayn jiray dhowr iyo labaatankii sannadoodna soo dhaafay qof baa mashruuc lasoo siinaa lacag laleeyahay soo dil xoolaha oo arigii oo dhanaa la laayna mid baa dadka la laayna mid baa dadka guryaha lagu gubaa mid baa dadka beerahooda laga barakicina marka qorshayn wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la rabo in soomaalida lagu sii dulaysto sanad waliba puntland waxaa laga diiwaan geliyaa kiisas badan oo kufsiga la xiriira waayadii u dambeeyeyna waxaa ku soo badanayay kufsiga hablaha loo geysanayo kadibna la dilayo arrintaas oo ay la wadaagaan gobollada kale ee dalka qaarkood magaalooyinka boosaaso garowe burtinle iyo qayb ka mid ah gaalkacyo oo puntland ay maamusho iyo deegaano kale waxaa lagu dilay dumar qaar gabdho yaryar yihiin markii la kufsaday kadib kufsiga la ogaado ama warbaahintu ay shaaciso waxaa ka badan midka xogtiisa in koobani ay og tahay mid ka mida kufsiyada lama hilmaamaanka ah waxa uu ka dhacay xaafad ka tirsan waqooyiga magaalada gaalkacyo sanadkii laba kun sagaal iyo toban waxaana loo geystay caaisha eliyas oo ahayd gabar labaiyo toban jir ah markii laga xaajo bogtay kadib ayaa la dilay meydkeeda ayaana lasoo dhigay meel guriga reerkooda u dhow dhowr rag ah ayaa isla kufsaday waaga hore gabdhaha hadiiba la kufsado gabadha nafta lagama goyn jirin hadda waxaa bilaabatay gabadha waa la kufsanayaa marka la kufsada weliba si arxandaraa loloo kufsanaya ilaa toban nin baa qabsanaya gabadhaas oo aan bar rajaa lahayn oo waxa weye nolosheeda ay burburiyeen bay kadibna ugu darayaan inay dilaan marka kiisaskani puntland aad bay ugu bateen waxaana aaminsanahay anigay dad badan oo ila fikira ay jiraan inuu sii siyaadayo haweenka la kufsanayo kadibna la dilayo waxaa ku jira qaar uur leh taas oo xanuunka iyo murugada bulshadu ay dareemayso sii kordhinaya wallaahi dhacdadii iigu layaabka badneed oo aan la argagaxay waxayba ahayd gabar xaamilo ah oo la kufsaday kadibna la dilay waa xaamil waa hooyo mar way ahayd guribay deganeed gurigeedii baa loogu soo dhacay waa la kufsaday kadibna waa la dilay garaway ka dhacday kiiskii garaway ka dhacday oo lawada og yahay waxaa batay su-aalaha dhallinyarada ku foorara ee gabdhaha ka soo baxaya waxaan rabaa inaan wiilasha soomaalida weydiiyo sababta idinku kalafaysa maxay tahay gabar walaasha oo wala- soo guriga walaasha soo ma joogto soo walaasha teerka kuma soo xidhiso soo xaaskaaga xaafadda ma joogo soo in adeertaa ma joogto soo eedadaa ma sababta aad gabar walaasha ugu tacadiyaysay miyaad sharaf lahayn miyaana gabar kula dhalan maxaa damiirka soomaalida diinta islaamka maxaa dhinac uga maraysa miyaan dad islaama oo laynagu tiriyo boqolkiiba boqol inaan dad islaama nahay miyaanaynu ahayn maxaa tacadiga intaa le gabdhaheena soomaaliyeed loogu geysanaya nabadoon cabdulaahi axmed faarax oo su-aalahan jawaab u haya ayaa sheegaya in dhibaatada ay sal u tahay bulshada oo markii horeba diinta islaamka ku dhaqankeeda lagala dagaalamay wiilka haddii la dhiso oo shareecada islaamka uu ku barbaaro oo aabbihiis iyo hooyadiis markii dugsiga la geeyey ee ee la la barbaariyey shareecada islaamka marka haddii la qaato oo lagu barbaariyo ma dhacdeen haba yaraatee inuu gabar xataa iska daa inuu wax kale ku sameeyee iyo kufsi iyo gabar uusan qabin oo gabar eh, mataqaanaa uu fiiriyo qof dumara oo oo ajinabi ka ah maba dhacdeenba waayo shareecada islaamka is hortaagi lahayd wiilkii wixii aan soo tilmaamay baa lagu barbaariyey wadadaasuu bar isdhexgalkiiba ku jiraa ma garanaysaa dabadeedna lama xuma inuu gabar kufsado aslan marka lama odhan waaba waa dembi lama odhan eh, maxaan ku waxbaa lagu yeelaya haddii aad gabadhan kufsato waa kufsaday waxba waa laga qaban waaye dadka kufsiga geysanaya waxaa ka mid ah xubno iyo askar ka tirsan maamulka puntland sanadkii laba kun toddobiyo toban askari ka tirsanaa ciidamada maamulka puntland ayaa kufsaday gabar toddobiyo toban sano jir ah kadibna xubinta taranka ayuu xabad kala dhacay inkasta oo aanay markaa u dhimanna halis caafimaad oo daran ayay martay wasaaradda haweenka ee puntland ayaa xilligaasi ka hadashay kufsiga iyo in gabadha dhaawaceedu uu yahay mid halis ah Een, waxaan maanta halkan u joognaa inaan ogeysiino ummadda soomaaliyeed een, oo la socodsiinana tacaddi ku dhacay dhibane magaalada boosaasu ka dhacay oktoobar labaatan iyo toddobadeedii sanadka kan Ee, gabadha oo jirtay toban iyo toddoba sano Een, eedeysanaha wuxuu dhaawac culus u geystay gabadha toban iyo toddobada sano jirto ee, iyadoo hadda ku sugan magaalada xamar cisbitaalka digfeer aabbaha dhalay faa'iso oo ah gabadha la kufsaday ayaa deegaan fog ka soo safray markii uu maqlay xaalka gabadhiisa waxaanuu saxaafadda u sheegay in falka dhacayu uu filan waa ku noqday sidaasay faa'iida sheekh maxamed wax ugu dhaceen waxaa ku dhacayna wax aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad tiiraanyo u leh oo looga xumaado weey aad iyo aad intaa aan jiro weli ma arag qof bani aadamoo la dilo waan arkay qof la kufsada waan arkay laakiin qof marka laga waayo wixii laga doonahayay xubintii qofka bani aadamka a noloshiisu ay ku salaysnayd ee taranka ahayd laga laga abbaaro oo xabad lagala dhaco inta uu cimrigaygu jiray weli ma arag dhacdadan maanta faa'iida sheekh maxamed ku dhacday tu horay ii soo martay ma'a tu horay aan u maqlay ma'a faa'iiso waxaan ka rajaynayaa mustaqbalka inay anfacdo mustaqbalka inay anfacdaan ka rajaynayey aakhariya adduunba inay anfacdaan ka rajaynhayey waladka nabigeennu wuxuu idhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi qofka bani aadamkii hadduu dhinto camalkiisu waa go'ahayaa ilaa saddex xaala mooye saddexdaa xaala waxaa ka mid a waladun saalixun yadcuu lahu welad saalix oo u soo duceeya yaa ka mid a weladkaas saalixa ah iyay ahayd markaa waxaan rajaynhayaa aakhariya adduunba inay anfacdo iminkana dhibaatadeedii waxay isoo marisay intaasoo masaafe isoo marisay oo u geystay nin soomaaliyeed nin soomaaliyeed dhacdadaa inay ku dhacdana weli ma filannin sababtoo ay tahay dhacdo aad iyo aad u foolxun weeye dhacdaha dhacdooyinka noocaasina waxyaalaha aan markaa haddaba soo maray adduunyada waxyaalo badan baa soo mara laakiin dhacdada noocaasa ma aanan filanayn geeri waan filanay uu qofku dee iska dhinto oo had iyo kor waa dhimaanshuhu dee waa xaqu qofka waa wada dhimanayaa laakiin qaabka noocaasa weli niyadayda kuma soo dhicin mararka qaar dadka kufsiga caadaystay qaarkood bay adag tahay in lasoo qabto si xorriyad leh ayayna ku joogaan magaalooyinka waaweyn sida ay sheegayaan madaxda hay-adaha u dooda waxa loogu yeero xaquuqul insaanka ee puntland ka howlgala sida ka muuqata waraysi uu bixiyey maxamed yuusuf oo horey u ahaa madaxa xaquuqul insaanka ee puntland dadka hablaha kufsada waa kuwa diinta hareer maray amaba aan aqoon u lahayn wuxuu sheegayaa in dadka maandooriyaha isticmaala iyo askarta maamulka iyo qolyaha daawada aflaanta aanshaxumada ah ay yihiin kuwa kufsiga u bereera kufsiga waxaa sabab u ah su-aashaasi waxaan ka samaynay xog ururin waxaan ku samaynay ilaa soddon iyo shan degmo ayaan tagnay oo degmo dadka shacabka la kulannay qodobada kasoo baxaan kuu sheegaya wax ugu wacan ilaa aniga keliya observationkayga wuxuu ku salaysan yahay da- dadka waxaan ka ogaanay kow waxaa weeye sababta ugu weyn oo kufsiga keenta mukhaadaraadka wey inta badan waxaan observation ku samaynay dadka kufsiga geysta iyagoo maskaxdooda joogin ama mukhaadaraad ka soo kacay mukhaadaraadka keliya maaha qaadka waxaan ka hadlaynaa mukhaadaraadka dalka soo galay ama khamri ha ahaato ama kiniiniya ha ahaato ama xashiish ilaahay naga naga nabadgeliyo baa dalka soo galay maadaama dalku uu- xuduudihiisa furan yihiin taas inaan fahantaa rabaa xuduudu dalku waa furan yihiin number two mukhadara- number one waa mukhaadaraadka number two ayagoo aan la dhaqan celin baa askari laga dhigay afar internetka iyo anshaxumada laga barto ehelada dhibanayaasha kufsigu waxa ay mararka qaarkood u dacwoodaan kuwii falka geystay qudhoodii oo xafiisyada fadhiya markaasna waxaa lagula kacaa takrifal awoodeed sida uu maxamed yuusuf sheegayo wax- waa hadda ma kuu sheega askarta reermigan ku leeyahay oo aska generaalada lagu saxaayo ama mataqaana taliyayaasha laga dhigaayo iyagaaba ugu daranba keli ma ka hadlayno dablo ah waxaan ka hadlaynaa askari sarkaal ah baa mara qaybtood geysta markay geystaan waxaa laga yaabaa inuu ku fikiraayo waxaa la yidhahdaa abuse of power wuxuu samaynayaa asagoo awooddiisa ciidannimo wata ayuu awooddiisi mataqaanaa ku xadgudbaa sanad waliba puntland waxaa laga soo saaraa tirakoob kufsiga la xiriira laakiin taa micnaheedu ma ahan in macluumaad dhammaystiran oo kufsiga la xiriira la hayo kiisaska sanadka laba kun iyo labaatan inkastoo ay badan yihiin haddana waxay ka yeeryihiin kuwii sannadihii hore la soo saari jiray sanadkan hadda waxaan ku jirnaa bilihii ugu dambeeyey novembar baan ku jirnaa oo macaawo ku eg soo maa waxaa ka dhacay puntland oo inta aad taqaano baaxadeeda ay leeg tahay toddobaatan iyo afar kursi baa ka dhacay sanadkan waa waa wax badan laakiin waa xoogaa waa idinka dabcinaya Eh, waxaa been abuur noqday saddex iyo labaatan afartan iyo sagaal waxay noqdeen sax Eh, dadku ma ku dhiiradaan dhibanaha ah inay idin yimaadaan haa way ku dhiiradaan badankood badankood way yimaadaan Eh, waxay yidhaahdaan waa dhibanahay Eh, dhibkaasaa na gaaray kufsigaasaa nagu dhacay oobigay tagaan dacwaday sameeyaan inkastoo maamulku mararka qaar uu soo qabto dembiilayaasha kufsiga xukunna uu ku rido haddana taa qudheeda si wanaagsan ugama cadaalad falo laba nin ayaa loo dilay kufsigii caaisho eliyas laakiin waxaa jiray nin kale oo falka ku lug lahaa oo si kas ah loo sii daayey cabdulaahi axmed faarax ayaa sheegaya in maamulku uu kacdoon dadweyne ka baqay marka uu labada nin tooganayay waa iska joogeen dadkiiba waxay yidhaahdeen haddaan wax laga qaban arrinkaas oo aan arrinkaa wax laga qaban shareecada islaamkaan qaadanayna shareecada islaamkaana la geeyo shareecada islaamkaana la geeyo dadkiiyo waxay arkeen marka shareecadii ku yaacay oo sof yar fahmay horta tani ma inay tahay amar jinsi una baahan shareecada islaamka wax laga qaban wax kaloo wax ka qaban karaa aanan jirin markaasay waxay sameeyeen laba nin bay dileen nimankii ka mid ah laba nin gabadha ma kufsan rag badan baa kufsaday laba nin bay dileen markaa ayagoo ula jeeda dadka inay ka celiyaan shareecada islaamka oo dadku banooni kadaa dhulka dhigo le waxbaa laga qabtay markaa waxa weeye dee waa la dilay moorta iyagoo taa uga jeeda markay arrintii kulaylkii timid oo dadkii la shareecadaan rabnaa maxkamad baan rabnaa islaamiya in naloo furo oo dadkii kaceen bay markaa laba nin dileen maaha adeer heerkaasay joogtaa gabdhaha haddeer jaskan waqtigan la joogo waa la dilaa waa la gufsadaa waana la dilaa cid isweydiisaana ma jirto meel kastana waa saas لما رأى الله فساد الأرض بفعل بفعل أهلها الذي لا يرضي مما جنوا مما جنوا عليها من معاصي وكفر وكفر دان منهم وقاصي
intaa ayaan dhegeystayaal ku soo gebagabeynaynaa qaybta afaraad ee barnaamijka imtixaanaha ah xawaankiisuna yahay ummaduhu waa aqlaa intaannu qaybta shanaad ku kulmayno insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
waa hagaag iminkana waa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana ka mid ah toogasho dad ay ku dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen oo ka dhacday waddanka maraykanka duufaano dabaylo watay oo ku dhuftay buuraleyda waqooyi ee tahraan iyo shil diyaaradeed oo ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan xukuumadda bakistan iyo faransiiska oo qorsheynaya in ciidamadiisa uu kala baxo wadamo ka tirsan saaxilka iyo saxaaraha africa maxamed cali aadan ayaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka toogasho ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa ka dhacday waddanka maraykanka wararka ka imaanaya waddanka maraykanka ayaa ku warramaya in ruux hubaysan uu weerar ka geystay gobol ka tirsan waddankaas warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in qof hubaysan uu rasaas ku furay dad ameerikaan ah oo ku sugnaa gobolka illinios ee bartamaha galbeed ee waddanka maraykanka halkaasoo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen tiradad ah waxay warbaahintu xaqiijisay in weerarkan hubaysan lagu dilay saddex ruux oo ameerikaan ah iyadoo sidoo kalena lagu dhaawacay saddex kale sarkaal sare oo ka tirsan booliiska maraykanka ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan weerarkan isagoona xaqiijiyey dhimashada saddexda ruux ee ku nafwaayey toogashadan wuxuuna intaasi ku daray in saddex kale oo weerarka ku dhaawacmay loo qaaday isbitaalada wararku waxay intaasi ku darayaan in ciidamada booliiska maraykanka ay xireen qof looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey weerarkan ay dadka ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen toogashadan ayaa imaanaysa iyadoo laba maalmood ka hor magaalada nashville ee waddanka maraykanka uu ka dhacay qarax xooggan oo gaari loo adeegsaday duufaano dabaylo watay oo ay dad ku dhinteen ayaa ku dhiftay buuraleyda waqooyi ee magaalada tehraan inta la xaqiijiyey toban ruux oo u dhashay waddanka iiraan ayaa ku dhintay duufaano ku dhuftay buuraleyda waqooyi ee caasimada tehraan tiifiga rasmiga ah ee xukuumadda iiraan ayaa sheegay in la baadigoobayo dad lala-yahay kadib markii daadad iyo duufaano ay ku dhifteen afar gobol oo ka tirsan waddanka iiraan daadadka iyo duufaanada ayaa yimid kadib markii waddanka iiraan uu ku dhuftay dhulgariir watay baraf iyo dabaylo xoog leh muuqaalo lagu baahiyey warbaahinta ayaa muujinaya diyaarado helikobtar ah oo baadigoobaya dadka lala-yahay iyadoona lagu soo warramaya inay jiraan dad ku dhaawacmay daadadkan buuraleyda lagu magacaabo albares ee uu dhulgariirku ka dhacay ayaa caan ku ah dalxiiska shil diyaaradeed oo ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan xukuumadda bakistan ayaa ka dhacay waddankaas taliska ciidamada milatariga ee bakistan ayaa waxa uu xaqiijiyey in afar ruux ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo ka dhacay gobolada waqooyi ee waddankaas diyaaradda shilka gashay oo ahayd mid helikobtar ah ayaa waxaa ku dhintay afar askari oo ka tirsan ciidamada milatariga xukuumadda bakistan kuwaasoo laba ka mid ah ay ahaayeen duuliyayaal shilka ayaa yimid kadib markii cillad farsame ay ku timid diyaaradda helikobtarta ah taasoo sababtay inay gebi ahaanba diyaaraddu burburto dowladda faransiiska oo ay ciidamadeydu duulaan ku joogaan wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa qorsheynaysa sidii ay ciidamadeeda uga saari lahayd wadamadaas wadamadan uu faransiisku qorsheynayo inuu ciidamadiisa kala baxo ayaa waxay kala yihiin maali moritaniya niger burkina faso iyo jaad qorshahan uu faransiisku doonayo inuu kaga baxo wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa kusoo aadaya iyadoo ay kordheen weerarada ay mujaahidiinta ku beegsanayaan askarta iyo saraakiisha faransiiska ee duulaanka ku jooga wadamadaas waxaa xusid mudan in weeraro badan oo ay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay ka fulisay wadanka maali lagu dilay ciidamo fara badan oo faransiis ah kuwaasoo qayb ka ahaa duulaanka gumaysi ee uu faransiisku ku qaaday wadanka maali wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin
waa hagaag ciidamo dowladda federaalka iyo maamulka galmudug uga dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada gaalkacyo ayaa waxaa lagu haystaa isbitaal ku yaalla magaalada muqdisho iyadoo lacagtii lagu daweeyey laga doonayo saraakiil badan ayaa dowladda federaalka iyo galmudug looga dilay qarax ka dhacay magaalada gaalkacyo kaas oo mas-uuliyaddiisa ay sheegtay xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamadii soo harana waa kuwa iminka dayacan oo la leeyahay lacag baa laga doonaya haddaba sidee baa arrimahaasi loo arkaa nabadoo maxamed jamcaale khayre ayaanu ka waraysanay waxaanu ugu horreyn waraysiga ku bilaabayaa bal xogta ay hayaan ilaahay dembigeena ha dhaafo idaacadda ragga ka shaqeyna dembigooda ha dhaafo inta in ducada weeyo adeer waxaan maqlay waa su-aal fiican waxaan maqlay nimankii ilaahayba haddaan laga waayin dhallinyarada ahaa ee askarta ahaa oo gaalgacyo lagu qarxiyey qaybtii lasoo qaado dhaawacyada ahayd ama hadda raadeen ama ha ama ha yaraadeene in la dhigay isbitaal turkigu leeyahay oo halka muqdisho ku yaala oo halkaas ilaadankiisa waa lagu daweynaa la yiri waqtigii loo baahda in la qaato ama isbitaal kale ha la geeyo ama ha dawoobeene turkigu wuxuu yiri waxaan rabnaa lacagtii naga gashay oo qarashka ahayd ayaan rabnaa lagama bixinayo halkaasaa lagu haystaa baan maqlay ma garad oo maaragtay lacag baa laga doonaya ha se lacag bay ka doonayaan cirbadihii lagu duray oo ay turkigu ku dureen ayay ka rabaan iyo kaniiniga qallajiyahay baa laga rabaa askartii dheelaadankiisa iyo qalliinkii iyo wixii loo qabtay ayaa lagu haystaa ma dhiibaynaa ley lacagtii naga gashay in la siiyo maane madax furushaa loo haystaa dowladda federaalka iyo galmudug oo ay maaragtay ka tirsan yihiin ciidamadani maxaa u diidaya in ay ka bixiyaan eh, lacagta waxaa u diidaya marka horeba manhajka ay isugu yimaadeen ma ahayn madhab wanaagsan waxaa u diidaya nin walba wuxuu helo jaabka uu ku shubanaya kanna in wax la siiyo lama ogola shalana wuxuu ahaa qof lagu shaqaysanayo sidaas ayaad u diidaysa kuwa galmudug iyo kuwa ila- dowladda federaalka intaba ciidamadan laakiin markii ay shaqaynayeen een, waxaa lalahaa een, ciidamo qaran baa tihiin een, adinkaanu idinku dhaqannahay een, haddaad dhimataanna een, caruurtiina waa la daryeelayaa haddaad dhaawacantaanna adinkuna daryeel baad helaysaan een, taasi soo uma muuqato waxba kama jiraan ha taasu been bay ahayd waxa loo- la- lagu wada hadlayay iyo waxay ku shaqaynayeen iyo waxay askarku ahaayeen intuba been bay ahaayeen runtiina haddaa la yimid maanta in turki oo ilaadankiisa waddanka tuuga ku yimid ou haysto ou leeyahay madax furashaan ka rabaa askari soomaaliyeed nin oo oo la leeyahay waa askari soomaaliyeed waa askari qaran waa askari dowladeed waa ilaadankiisa wuxuu ku dhaawacmay qaran buu u dhaawacmay laleeyahay nin adnebi oo dibadda ka yimid inuu maga- muqdisho gudaheeda isbitaal ku yaala oo ku haysto oo uu yidhaha ilaa kaniinigii qallajiyaha iyo cirbadii qallajiyahaed iyo qalliinkii oo asar ku sameeyey iyo wixii aan tolay iyo gaarsadii in laysiiyo maana ma dhaqaaqayaan haddii kale waa qurmayaan halkaas waxaa kaaga caddaatay waxa lagu heshiiyo dhan inay beenahayeen oo la khiyaanay nimankaan waayahay marka laga soo tago dowladda federaalka ee galmudug maraykankay wada shaqayn la lahaayeen ciidamadan ee, meesha ee, ku dhaawacmay iyo kuwa dhintayba Ee, maraykankuna marka ee, ciidamadan dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada waa xayeysiiya wuxuu yiraa waa saaxiibaday oo way inala shaqeeyaan asigu muxuu lacagta uga bixi waaya ha waa runta eh, cabdulaahiyow waxa weeye horta sideeda maraykan waa beenaale horaan u barannay horey soomaaliya markuu usoo galay waxuu ku tiri jiray oo dhan baan naqaanaa hadda meeshuu kusoo galana been buu kusoo gelayaa waxa uu sheegayana waxba kama jiraan nimankaana caratuuru ugu talagalay xabadda inuu islaamka iska xijiyo ugu talagalay inuu wadanka ku qabsado ugu talagalay waagii hore keligiisa ayuu ku halaagsamay hadda marka waxaa la baray inuu caratuur sameeyo etoobiya dowladaha baray inuu caratuur laga dhigo soomaaliya soomaaliya ayaa laisu adeegsado oo difaac laga dhigto marka caratuurkaasay ahaayeen been boona u sheegayay kun shilina ma siinayo dib dambena uma siinayo haddana ma siinayo turkigu wuxuu yiri een, markuu imaanayay ee, soomaaliya oo labada kun iyo kow iyo tobanka ahayd ee, waa walaalaheen soomaaliya oo waanu usoo gurmanay oo gargaar baan u geynayaa dowladda federaalkana saaxiib baanu nahow lahaa dekeda iyo aeroboortka muqdishona een, lacagta kasoo xarootay in badanoo kamid a ayuu eh, gurtaa oo qaanadaha een, magaalooyinkiisa ku yaalla ayaa lagu guraa aawo saaxiibtinimadii iyo walaalnimadii uu shala sheegayo waa kan askartii u heestay cirbadihii uu ku dhiftay iyo qalliinkii eh, koobnaa ee uu sameeyey Eh, bismillaah horta cabdulaahi ow, su-aalo aada u qaaliya had i weydiisay waana sidaas sida ilaadankiisa meesha taallo waxa weeye dadka magaca dowladda sheeganaya oo madaxweynaha hadda la sheega ugu horeeyo ayaan ahayn kuwa mateli kara wadanka iyo dalka iyo dadka iyo diinta marka waxa weeye waxaa la ogaaday inay biiraqaatayaal yihiin in aynan wadan waxba ka ogeyn in wadanka wax walba oo lagu sameeyo ay ogolaanayaan marka waxa weeye turkigu wuu ka faa'iidaysanayaa bangiyada turkiga lagu shubaya lacagtii dekadii muqdisho iyo airboorkii muqdisho hantidoodii ahayd halkaasuu ku shubanaya askariga daacuun maba rababa ma- ma daryeelayo Ee, korkiisau lacag ka rabaa waa nin lacag soo dano wadankan inuu gumaysto u rabaa oo inuu qabsado u rabaa waxaa u daliila askarigii ayaa isbitaalkiisii la keenay isbitaalka la keenayna waa isbitaal soomaaliya ay iska leedahay wey oo dowladdii hore maxamed siyaad barre ay ku shaqaynaysay oo askarta lagu lagu dayactiri jiray oo lagu wanaaji jiray oo- oo lagu dawey jiray wey oon lacag laga qaadi jiray waxbar laga qaadi jiray oo nin walba uu intuu rabo isbitaalkaa jiifi jiray oo meel ilaadankiisa ugu qaalisan soomaaliya ay ahayd maantana waxay maraysaa nin turkiyo inuu yidhaahdo kun shilin qalajiye aan siiyey iskaba daawe daaweyne ilidda laga bixin maayo sidii waxa weeye wadan ilaadan turkiga oo kale inuu joogo oo kale ayuu ayuu ugu dhaqmaya marka waxa laysu sheego dhan been weeye dadkaanina way sirmeen wax nima kale oga askartan een, la shaqaysa shisheeyaha iyo maamuladan soomaaliya ka jira ee shisheeyuhu uu sameeyey ma la taliseeno horey ma u tiraahdeen war meeshan ha ku hodmina ee, wax faa'iidaadan kama horeeyaan leydan ma daryeelayo haddaad daawacantaan haddaad dhimataan caruurtiina lama daryeelayo ma tiraahdeen horey talooyin ma u siisa in badan baan siinay oo talooyin fara badan aan siinay oo waxa weeye intaan talo bar aan siinay xidad iyo xisaab ma leh waa ku wardinay waa u sheegnay waa u fasirnay waa ilaadankiisa waan ilaadankiisa si walbaan ugu sheegnay way maqli waayeen marka annagu waxa weeye annagoo diin ka hadlayna annagoo soomaalinimo ka hadlayna annagoo qabiilka ay dhan ay yihiin oon isla nahay ka- ka- ka- ka- ka warramayna annagoo nikaax inaan ku wadana ka warramaynaan si walba ugu fasirna waxa weeye waxay moodayaan waxaan u sheegaynaba inay been yihiin runtiina hadday hayaan maantay hayaan maxaad u sheegtay waxaan u sheegnay nimanka kan inay yihiin niman wadanka ku soo duulay wa- inay yihiin wadanka niman qabsaday waxaan u sheegnay inay hantidiisa iyo dadkiisa iyo dalkaba ay qaadanayaan shisheeyaan ka hadlaya oo diintii islaamka oo dalka soomaaliya in lagu maamulo la rabay ay ishortaageen adinku ha u garab noqonina adinku diintiinii ilaahay aad ilaahay idin siiya ha- ilaadkiisa ha ku da- halda- hala dagaalaminina ha noqonina kuwa siday iyagu u dulloobeen u dulloobay ee laba mid yeela inaad ilmihiina u xiirataan ood ilaadankiisa dhibka aad ka daysaan islaamka wadankiiniyo la arkaayana aad ka seexataan waa tan ugu liidatee iyo inaad ficil qaadataan ood la dagaalantaan ood ka dhacsataan wadankiina diinta u dagaalantaan marka diintu muqadas waa inaad u dagaalantaan waa muqadas waa waa idinkula talinayna waana idinkula talinay laakiin haddana waxaa midda ka hoosaysaa waxay tahay inaad xataa wadiinad kula dagaashaan oo iska kixidaan sidaad wadanka aad hadhoobayto diinta islaamka loogu maamulo nimankan een, maaragtay ku shaqaysanaya ee hadday yihiin maamul goboleed iyo hadday federaal yihiin ma kala hadasheenoo ma tiraahdeen iyaga qudhoodu waxba idinma tarayaan ha waan nidhi sidaas si ka daran iyo sidaas baan u nidhi waa dad la soo carbiyey oo alif wax male diin ayagu ay gaalo leeyihin looga bilaabay oo sida qur-aanka oo kale albaqre lagu geeyo lasoo tabcay weeye oo aan waxbaba aan ka shaaxayan ayna jirin diinna aan shuqul ku lahayn wadanna aan shuqul ku lahayn dal soomaaliya aan shuqul ku lahayn aan dadka muraad ka lahayn ee kunka la siinaya fiirinaya gaalkana uu u yahay ninka ay adduunyada iyo aakhiraba u jecel yihiin ayaan idin ugu sheegnay war ka leexdaan niri ilmayow waxaanu ma aan wacad waxaan raacdaan hadda kuwa nool maxaad leedahay hadda kuwa nool waxaan leedahay weyl gawrac baa layi soomaali waxay ku mahmaadaan weyl gawrac dibaa ku qoysa markii weyl la gawrac dibi waa u dhamaata sagan waa la qalaya hadda walaalihii wakaa turkiga lagu haysto ay ku qurmayaan wataa maashu ka da'ayso wataas lacagta maanta nin turki jooga wiil fooddeeraha oo turki laga keenay intuu wiilmihiinii durduray inuu lacag ka qaato bangiga turkiga uu ku caawiyo uu u taagan yahay oo arkaysaan adinku ficilkiinna maxaa idiin diiday inaad wadankiina qabsataan oo adinku aad dadkiina daaweysataan oo wadankiina dowlad u noqotaan oo waxa wadanka lagu maamulayo khayrka aad ka qayb gashaan maxaa idiin diiday war ka qayb galan ilaa kaalaya war diinta islaamka usoo dhowaada war ilaahay ka baqa war aakhiraa jirta war adduunyada waa laga tegaya war gaaladaana waa laga adkaanaya waanaba ay jabtay maraykana maanta ugu weynaayo tegi waa ka aruuma qaadanayo oo sida hal rafanaysa sii cararaya kuwa kalena kama harayaan maanta meel fiican aad joogtaane sidii afghanistan oo kale maraykanku waa uga baxa yidhi oo ay ilaadankiisa hadda isu dhiibayaan ragga reer afghanistan isu soo dhiiba kitaabka ilaahayna u xarbiya u dagaalama soona dhowaada laleeya- laydin leeyahay midda kale oon ku daraya waxay tahay haddaad tooba keenta ilahayna waa idin cafinaya islaamkuna waa idin soo dhoweynaya hadday wadankiinina iyo dalkii iyo diintiina waa qabsanaysaan war kaalaya oo odayaashiina la soo xariiro oo haddaad tahay xataa farmaajo la soo xariir ilaadankiisa odayaashaada xataa farmaajo wixii ka hooseeya iska badaa madaxweynaha ujeeda madaxweynehan ujeeda madaxa allah ka goyan madaxweyne ma aqaana warkaaga raacaya mogi marka waxa weye farmaajaan leeyahay la soo xariir beesha mariixan ugaasyadooda ayagaa ku soo dhaweynaya oo ku keenaya Ah, kuwiina kalena kuwiinana la soo xariira aniga ilaa hadla- aniga haddeer hadlaya kuwa ilaadankiisa haraaga meesha ku hore ila soo xariiriya anaa anaa idinku xariirinaya idinku xariirinaya islaamka oo idin dhexdhexaadinaya oo wixii aad ka baqaysaan oo dhan ana ilaahay ayaa difaaci kara idinka difaacayay macnaha kuwa beesha ka dhashad kuwa beesha aan ka dhashay iyo kii kaloo soomaaliya oo doonayaba ha ii soo ha i soo xariiriyo lambarkaygana waa la arki doonaa anaa xariirinaya anaa islaamka ku xiraya kii tooba keenaya kaasi wuxuu ahaa nabadoon maxamed jimcaale khayr فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي dhowaan degmada buqaqable ee walaayadda islaamiga ee hiiraan waxaa ku soo ilaatay dowro sharci ah oo walaayadu ay u qabatay waxgaradka jufo ka tirsan beesha gaaljecel dowladda oo socotay muddo dhowr iyo toban casho ah ayaa lagu qaatay daruus kala duwan munaasabad gunaanad u ahay dowladda ayaa waxay ka dhacday gudaha degmada buuqa qable waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan walaayadda islaamiga ah ee hiiraan waxgarad iyo ogaasiyo dadkii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoonka jufada dowladda loo qabtay jufadaas oo la yidhaahdo ismaaciil aadan Ee, meeshaan ee, waxaan isku wanimad ee, marka hore waxaanu mahadcelinaynaa ilaahay ilaahay aanu mahadcelinaynaa oo islaam naga dhigay Ee, beeshii oo oo ismaaciil aadan oo oo odayaashii iyo alxamdulilahi dhallinyaradii iyo wixii ee, oo kasoo qayb galayna alxamdulilahi wixii ay oo meesha ay ka barteen allah ku anfaca midda kale ee, waxaan ilaa maanta leeyahay dadkaas joogo waxay badan ay dheefsadeen waxay dheefsadeen diinta islaamka oo la baranaayo ee, waxay be- ay dheefsadeen alxamdulilaahi wixii xumoo laiska reebaayo wanaagoo laisfaraayo intaasay dheefsadeen intaasaa marka anigana hadda aan ka mid nahay marka ee, meeshaan shan kitaab oo kala gedisan oo mid kastaba aas ilaa maanta lehe ee, aas wax uga hadlaaya aa noola noola wacdi nala baray nala maqashii waana qaadanay Ee, wadada nin walba ah sidii uun oo meel looma wadada oo aanqarada loo maraayo ee, wixii xun sidii looga baraaca qaadan lahaay ee, ridida lagu dhici lahaay ee, dadka ehelka si isu xiriirin lahaay ee, maxaan kuu sheegaa ee, nifaaqa waxaasoo dhammaan noolo aa- aan noolo sheegay ee, oo nagula baraaruji annaguna intaasa ilaa mahadda leh aan ballanteeda qaadnay jihaadka aan ka qayb galna intii tabartaayna eh marka culummadii waxnab oo noo sheegtina iyadana ma- mahadka gaarta ajarna allah ka siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta marka ugu horeysa ilaahaygii muslim naga dhigi oo gaal aan laga dhigin oo muslim naga dhigine waa ku mahadinaynaa oo haddiise la yidhaaha diinta nagula buraaruji mar baan badan aan soo marnay mugdi aan soo marnay haddaan maalimaan joogna ilaahay idankiisa gaaladana allaha jibiya gaalada allaha jibiya burcadla dhalaali allaha ka dhiga xabadooda taaynane sum allaha ka dhiga siddeetanka ruux oo ismaaciil aadan oo haddiise la yidhaaha meeshaan dugsigan ka soo qayb gashay oo imaaday haddiise la edmo siyeetankaas iyo siyeetankii kaloo ay u hoyanayiinne wixiin meeshaan ka qaadanayo faa'iido oon meeshaan ka qaadanan waa geysiinaynaa waana sii wadaynaa haddiise la edmo meeshaasay ku dhan tahay bismillaahi raxmaan raxiim ilaaha ku mahadsan oo mahaddan ay u sugnaatay alxamdulilaahi iskugukaan keenay hoolkan qiimaha badan leh oon diinta islaamka ku kororsanayno wax ku baranayno ilaahayganisi horta ku mahadsan iyo amnigan marka ugu horraysa beesha cismaaciil aadan oo meeshaan iskugu imaaday waxaan ka koobannahay siddeetan ruux alxamdulilah ilaahay mahaddaas u sugnaatay ka sukow waayeelada iyo waxgaradka iyo cuqaasha iyo dadka iskugukaan yeeray iyo nabadoonnada horta ajar allah ka siiya annaguna kuwii ku camal falo oo ku cibaadaysto oo diinta kor u qaado oo dadka gaarsiiya allah naga dhiga kitaabo xigmad leh oo qiimo badanaa nala siiya oo shan kitaabe intaan ka baranay inaan dadka walaalahayno oo islaamka aan sii gaarsiinana waa ballan qaadnay haadaa wabilaahi towfiiq intaasaan kusoo gaabi sidoo kale xubnihii madasha ka hadlay waxaa ka mid ahaa ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo ah ugaaska guud ee beesha gaaljecel waxaana ugaasku dardaarmo wax ku oole uu ujeediyey waxgaradka dowladda loo soo gebagabeeyey bismillaahi raxmaan raxiim waxaan aad ugu faraxsanahay ee, aad u soo dhoweynayaa barnaamijka wilaayada ay maalmaha taabagelineysay ee qabaa'ilka in loo yeera ah ee ilaahay diintiisa la bara ah qabaa'ilkana maaragtay fahmeen inay diinta ilaahay bartaano iyagoo maaragtay naftooda iyo maalkooda keenayana waan u mahadcelinayaa ilaahay maxalina ha baraka insha allahu tacaala dowladda marka ee socotay shacaarkeeduna ha kun caaliman oo mutacaliman ilaaha ku mahadsan waxaa ka soo qayb galay ama sidaan lowadan isu u fadhina markhaatida ka nahay ilaa siddeetan meeyo qof oo reer ismaaciil aadan ah baranayn ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa dowladda marka waxyaabaha laga faa'iiday saad maqlayseen kutub tiro badana lagu qaatay tawxiidkii iyo maaragtay ilaahay tabaaraka wa tacaala soo dejiyey adduunkan laa ilaaha ilaa ajligeeda loo qalqay loo sameeyey barashadeedii fahamkeedii rugniga labaad ee islaamka ee salaada saxiitaankiisii ahaa yaan goynaa yaan xariirnaa alwalabara aheed qabyaalada xumaanteeda iyo diinta ilahay waxay ka qabto ayaan ka barannay boorintii jihaadka ayaan ka qa- aan ku barannay jazaakum allahu khayran ilaahay diintiisa meel laga tagay oo maaragtay haddii xadiis noqon lahayd haddii fiqi noqon lahayd iyadoo shaamil ah ilaahay tabaaraka wa taala na waafajiyey dadkeenina ay qaateen ilaah ku mahatan waxaan leeyahay marka reer ismaaciil aadanow inta gogoshaan fadhido ammaanaha maanta dusha idinka fuushi ammaano culays badan haddaad mooga ahayd hadda ogow haddaad ogaadna ogow ammaanaha dusha kaa fuushi waxa laguu sheegay waa xuja walaalaha mujaahidiinta ah ilaahay tabaaraka wa tacaala intuu ku addoonsaday inay risaalada ku gaarsiiyeen ahayd maanta qabaa'ilkii in badanna waa soo martay inna way u dhiman tahay hadda intana kuma eg mana kasoo bilaabanin tii koowaad maanta u dambaysan noqon doon insha allah duleeraad laakiin inta meeshaan fadhido reer ismaaciilow ammaanad dushiina fuush wixii ladiin baray ee ilaahay diintiisa ah inaad xambaartaan dadkiina aad gaarsiisaan maanta siddeetana meeshaan ku fadhinaa haddaan wax kala qaban wayno nin walba hadduu reerkiisa maar diinta ilaahay geliyo intii soo bartay maaragtay ku dhibciyo wallaahi faa'iido weyn waay in ilaahay diintiisaas maaragtay aan maaragtay qaadnay ammaanada aan gudanno reerkeenna gaarsiinno salaada ka bilaawno tawxiidka ka bilaawno laa ilaaha ila allah marka la dhaha waxna way diidaysaa waxna way ku faraysaa soo maa waxay ku farayso iyo waxay ku diidaysa isku dhexyaaceen jazaakum allahu khayran waxa aan ka hadalnay aan isla qaadanin ku balnay waxaa ka mid ahaa khatarta ay leedahay buluburto iyo gaalada joogto mehen iyada in la adkeeyo buluburta hadda waxaa waaye gaalaha haysato meelay gaalaha haysataan cala ilaha degan jazaakum allahu khayran sidaan ku ballannay in amniga la adkeeyo insha allah dulayrad cadow aad diris la tihiin islaamka xaggiina in laga soo gelin horena waa ugu ballannay waana idinku adkeynaya jazakum allahu khayran calooshiina islaamka ha ku badbaado gaalada jaddan waaxid aan ka noqon insha allah dulayrad gaal ninkii dilay asiga ma og tahay naar islama galaano gaal nin dilay iyo ninkii dilay naar may galayaan laa gaal ninkii dil wuxuu leeyahay allah tabaaraka wa tacaala ha soo aaminsan oo laa ilaaha ila allah inuu ka noqoto u dil muxuu laha janna uu leeyahay jazakum allahu khayran marka jazakum allahu khayran jabuutiyaan iyo gaalow meelay joogta cidda la shaqaysa yad waaxid aan ka noqon insha allah dula yaraado sidaan ku ballanin ammaanka beelaha diriskana la'a iyo annaga ilma adeerta ah iyo islaamka waa ammaan aan siina insha allah dula yaraado ha nagu badbaadaan dhexda jazakum allahu khayran xiriirka wilaayada aan la nanahay ama degmooyinka aad aan u adkeyn insha allah dula yaraado jazakum allahu khayran walaalka hore uga hadlay khatarta ay leedahay gaalnimadaa maaragtay la dhoodhoobayo la xayeysiinayo soomaali soomaaliyaale soomaaliya waxaan diinan ka shaqayn mayso kun sagaal boqol lixdanka haddii iyaga ay maaragtay diin ka dhigteenna annaga ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa kun iyo afar boqol sano ka hor ka degtay addiin oo jazaakum allahu khayran sidoo kale qodobada aan ka hadalna waxaa ka mid ah insha allahu tacaala xaalufinta deegaanka soo mehen deegaanka ina badbaadsan annaga iskale gaalada mashaariicda ay wadda waxaa ka mid ah kuwa ay soo dhoodhoobatay inay birid kugu soo dirto adiga geedkaad ku gaban laheed iyo ugaartii ku cuni lahayd iyo xoolihiiba meel cunaa ina waysa geedaad ku gabata ina waysa geedaha annagaa iskale deegaanka nacfiay u leeyihiin xasharaad iyo wax badanaa ku nool xoolaha ku nool maca daalika wax walibo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu u abuuray xikma u abuuray geedaha marka xikmada u abuuray ee, ilaahay baryaayaan xasharaad quraanshaha ku nool geedahana insha allahu tacaala maaragtay aan badbaadsan insha allah jazakum allahu khayran akhiiran maanta soomaaliya waxa ka jira waa kala socotaan jazakum allahu khayran gaal muslim loo kala baxay anaga intiin raacayna marka muslim aan raacayna jazakum allahu khayran haddii maanta marka wax kasta loo dhoodhoobo la keeno haddaan gaal jecelnahay guud ahaan ama qaas ahaan beesha aan la fadhi ismaaciil aadan waktigii jaahiliga waxgalkeeda iyo tabarteeda baa la ogay soo maa maanta kaalintiina way bannaanta kaalintiina way bannaan tahay jazakum allahu khayran waxaa laydinka rabaa macaahidda inaad buuxisaan waxaa laydinka rabaa in macaskaraadka aad buuxisaan jihaadkaasaan ugu ballanayn insha allahu tacaala kor kuwii u qaado oo maaragtay kaalintii laan ka soo qata allah idinka dhigo ballantaad qaadeenna allah idinla qabta insha allah tacaala aad iyo aad umahadsinta ummadda soomaaliyed dhammaan maaragtay ilaahay tabaaraka wa tacaala diinta ilaahay kuwa qaata ha ka dhigo haadaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntiina waxaa halkaasi kelimad kooban ka jeediyey nabadoon maxamed sheekh oo ka mid ah golaha dhaqanka wilaayaadka dalka hadafka meeshaan iskugu nimid waxay ahayd oo dadkeenna meesha loo keenay annaga iyo walaayadeennaba aan ka wada faa'iidaysanaynay ilaahay subxaanahu wa tacaala in lagu raaligeliyo meeshaan ma ahayn in ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kacaroonaya aan ku samayno Een, wayna noo dhacday ilaahay waa hadafkaas waa noo ohaysiiyey ilaahay diintiisaan meesha ku barannay annaga hadda siddeetan ruuxan meeshaan iskugu nimid waxaa laga yaabaa inta badan muddooyin fara badan in jamacaanu kale u dhicin waa laisku bartay dad muddo ismoogaya is arkay dad xoogaa cuqdad kala dhexaysa lagu islaaxiyey maxaa noo dannaha loo gudbi marka intaas waa faa'iido ilaahay subxaanahu wa tacaala xarakada miisaankeeda ha uu kobciyo dad ragga qiyaadada ah ee isku howlay ummaddan muslimiinta oo gaalada inta isku dirta hub iskugu dhiibtay cadaawad iyo waxa loo baahnayn iyo hay-ada bakti iyo qurun lagu eh, kala eriyey isu keenayso diintoodii maxaa la yidhahdaa martadii ay ka ahaayeen ee barayso ma- deriskoodii qiyaadadoodii ummaddii hoggaankeeda iyo maxalliraa iyaga isbarayso way ku mahadsan yihiin annagana markaa inaan dayacno dadaalkaas intaas la eg oo la samaynaayo inaan dayacno walaalayaal xaq nooma aha waxaan isdardaarmaynaa inaan ugu faa'iidaysano sida ay tahay oo nogula taragelayo tahay muslimiinta loogu talagelay oo ah sida ayadda aan akhrinayay ictisaam baa laga rabaa in dhammaan muslimiinta dhammaan inay midoobaan oo kelimatu tawxiid ku midoobaan oo cadowgooda ay u midoobaan intaasaa nogula talagelay adduunyo iyadaa imaanaysa walaalayaal haddii ilahay raalli aan gelino ilahay haddii aan raalli gelinno adduunyo idaa imaanayso waxaan isu dardaarmaynaa awalan addacwatu ila allah ummaddeenna inaan gaarsiino diinta sidan meeshaba ka ballan qaadnay dacwada inaan gaarsiino reerahii aan ka nimid dadkeenna maanta dacwada la gaarsiiyey ee dowladaan ka tegay waxaa waajib nagu ah inaan dacwadaas aan ka qayb qaadno ummaddeenna tawxiidka aan ka dhisno salaada aan ka dhisno camalkan jihaadiga aan ku boorino walaalayaal waxaa kaloo isfaraynaa camalkan jihaadigoo maanta socdo inaan maxaa la yidhaahdaa garab iyo gaashaan aan u noqonno aanu naf iyo maal uu qayb qaadanno walba waa dhiminaynaaye annagoo muslimiin ah khaalis ah ilaahay aan aan shariik u yeelaynin ilaahay diintiis u taagan inaan dhimanno waad ogtihiin raggii hadda muslimiinta ee soomaaliya raggii hore jihaadka ka midka oo ka qayb qaatay sayid maxamed cabdulla xasan sheekh xasan baarsane iyo ragga la midka ahay waa la sheesheegaa taariikhdaa sheegta ugu yaraan hal qarni iyo ka badan laga jooga hal qarni iyo bar waa laga joogaa qaarkood waxaas ilaahay subxaana wa tacaala magacooda u baabi'in oo maxaa la yidhaha ummaddii qabuulka ay ugu haystaan waa ilaahay raalli gareeyeen farasiisna waa kuwii hadda bishii aan soo dhaafnay nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh sharafkiisa meel ugu dhacay war nebi maxamed ma jecelnahay nebi maxamed ninkuu caaya bulburta hadduu joogo inay dilna diyaar mu nahay haddaan diyaar u nahay nimanka joogo jabuutiyaanka saraakiisha meesha u fadhiso oo caddaanka ah oo farasiiska ah calankii farasiisa meesha saldhigii bulburta ka taagan calankii jabuutina waa ka taagan yahay walaalayaal ninkii nebi maxamed caayey bulburta haddii lagu sheega lahay haddaan dili lahayn ilmihiisiyaa joogo inaan caano u geyno aan subag u geyno hilibka aan u geyno qoryihii aan u geyno dan miyaa noogu jirta waa inaan cunuqabataynaa ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadii nabi maxamed waa intaasaan raalli ku nahay haddaan dhimanan aan ku dhiminaynaa allahu akbar allahu akbar walilahi alcizatu walirasuul assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي